haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa london nooga soo diray waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa khilaafka weli taagan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxa uu salka ku hayo iyo sida ugu habboon ee lagu xallin karo waxaa barnaamijka marti ku ah brofesor afyare cabdi cilmi oo bara ka ah jaamacadda dalka qatar waxa uu ku sugan yahay magaalada dowxa kusoo dhowow barnaamijka waan dhowahay waa mahadsan tahay ridwan waxaa la socotaa in khilaafaadkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada weli uu taagan yahay howlo fara badan ayaa horyaalla dalka marka laga hadlayo labada sano ee soo socota ee dowladda u dhiman bal haddii aad si hoose u eegto khilaafkan weli taagan maxaa lagu sababeyn karaa muxuu salka ku hayaa marka hore waan salaamayaa dhegaystayaasha iyo adigaba marka xiga khilaafkan saddex saldhig waaweyn ayuu leeyahay midda koowaad waxa waaye dastuurka dalka hadda u yaalla inta qoran waa qabyo inta qoran laftirkeedana jahawareerka sida sida ay qolo walba ay u fasiranayso jahawareerka ka dhalanaya ayaa wuxuu ka badan yahay waxa ay xalinayso marka waa mar oo marka nin qof walbaahi siduu doono wuxuu u akhrisanayo ayaa meesha yaallo oon kala soo kala saari karin marka labaad nidaamkan federaalka ee hadda dalku waa qaatay laleeyahay iyo sida uu waaqica qabaliga ee soomaalida ah ee aadka u qaybsan uga shaqayn karo ayadana waa saldhig kale midda saddexaadna waxa waaye siyaasiyiinta waxa gacanta ku haaya oo kala aamin baxay oo runtii qof walbaahi uu si si isaga u gaaraho danihiisa wax u macnaysanahay saddexdaas saldhig ayaa waxaa la dhihi karaa waxan ayay ayay riixayaan waa gartay marka saddexdaas marka la eego waxyaabihii horey u dhacana la eego soo lama oran karo waxaa loo baahan yahay in cashir laga barta khilaafaadyadii hore u soo jiri jiray dhinaca dastuurka haddii la eego laftirkiisa wax walba laguma qori kara laakiin in siyaasad ahaan la isfahmo oo laisku soo dhowaado soo uma muuqata inay tahay waxa keliya ee hore loogu socon karo horta marka hore wuxuu guud ahaan dadka soomaaliyeed ee siyaasadda ku jira ma ma muuqato weli inay ka heshiiyeen sida staidka soomaalidu ama dowladnimada soomaalidu sida ay u ekaanayso iyo dhexdeeda siday ugu cayaari karaan siyaasadda weli arrinkaa isaga ah ma soo gabagaboobin dastuur kasta oo qurux badan oo la qorana haddaan lagu dhaqmin oo dhaqan sharciga in la ilaaliyo ah uusan meesha ka jirin waxba ma soo taraya wax warqada ku qoran unbuu noqonayaa marka sida muuqata hadda waa uun la kala marooqsanayaa oo qof walba wixii uu qaatoon looga daba tegin ayuu leeyahay marka wax hadda laga bartay oo aan ahayn inaan uun dagaalka lagu baddegdegin anigu hadda ma arko hadda sida muuqata inkastoo la iskhilkhilaafsan yahay haddana dadku dagaal kuma degdegayaan waxaana isleeyahay shacabkii awal beenta loo sheegi jiro oo la kici jiray hadda maba la kicin karaba laakiin siyaasiyiinta soomaalidu weli ma aysan gaarin meeshii laga rabay dowladnimo in lagu wado oo laysugu dul qaato oo lagu doodo oo ilaa hadda meeshaas ma gaarsiisnaa arrinta haddii marka weli meesha loo baahan yahay hogaamiyayaasha iyo siyaasiyiintu inay gaaraan wax badan ay ka dhiman yihiin sida hadalkaaga ka muuqata wada shaqayn la-aantana ay sii socoto muddada kooban ee dowladda u hartay taas macnaheeda maxay noqon kartaa soo ma aha in doorashana aan la tegi doonin soo ma aha macnaheeda in arrimaha amniga iyo dhibaatooyinka hadda taagan inay sidooda iska sii ahaanayaan dhowr arrimood baa ka dhalan karta markii khilaafka noocan oo kale ah mar kasta oo khilaafku dhacana waa ka dhalan jireen marka koowaad waktiyaa luma oo waxaana hadda mar kasta oo khilaaf dhaco dee horey looma soconaaye meeshii la joogay unbaa gadaal laga aadayaa marka waktigaas dhumaaya waa number one midda labaad waxaa kaloo imanaysa maadaama khilaafkii uu keenayo iscolaadin iyo yaan lagaa adkaanin waxaa laga laga mashquulayaa waxyaalihii kale ee muhiimka ahaa ee in wax laga qabta ay ahayd ama ammaan ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama wax kale ha noqotee tii ayaa laga mashquulayaa iyadana waa mid labaad midda saddexaad waxaa dhalanaysa markii la isku mashquulo oo nimankii siyaasiyiinta ah isku mashquulaan oo awoodo shisheeye la isu kaashado waxaa dhalanaysa dhaawac kii hore ka fog oo ka culusa ka dhalanaya marka runtii intiina hadda waa noo muuqdaan oo hadda waxaa meesha yaallaa waxawaay wax sahlan ama si sahlan looga yani layskaga fududaysan kara ma aha shalay haddii madaxweyne iyo prime minister isqaban jireen ama ay isqaban jireen baarlamaan iyo madaxweyne waxaan ayadana mar walba ka dhib yarayn oo isqaban jiray maamul goboleedyo iyo iyo iyo dawlad dhexe marka wixii in la xeeriyana ama hadda yani capacity ama awoodii lagu controli lahaa oo waxaan inta looga wada hadlo lagu dhamay lahaana hadda meesha kama muuqato marka saameynteedu waxa waaye saamayn ballaaran waayo oo dhinac kasta oo nolosha aad taabanayso waayahay dowladda hadda jirta marka la eego waxaad moodaa in khilaafaad dhexdeeda ah ilaa xad ay ka badbaaday oo sidii horey loo arki jiray madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ishaysta iyo mooshinno fara badan oo baarlamanka hadda ma muuqdaan marka haddii dhinacaas laga eego maamul goboleedyada maadaama doorashooyin ay kusoo fool leeyihiin soo iyaga eedda lama saari karo oo looma baahna inay dowladda fursad siiyaan labada sane ee u dhiman fahmaana waxyaabaha dastuurku awoodda u siinayo inay dabcan ay caddahay tusaale ahaan dowladda dhexe inay uga dambeeyaan inta badan arrimaha dibadda marka laga hadlayo iyo marka laga hadlayo sidii horey loogu wadi lahaa diweegista dastuurka arrimaha amniga in wax laga qabto sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa wallahi horta in laga badbaaday inaan laga badbaadin waa su-aal dood ka taagan tahay oo hadda de guddoomiyihii baarlamaanka ayaa iyo iyo iyo qayb baarlamaanka kamida oo dhana iyo prime ministerka iyo madaxweyne oo dhana ayaa ayaa diriray wakti badanaana ku lumay oo oo bilo ah hadda laftirkeedana sidii looga soo noqday ma muuqatay in si sahla looga kabtay oo dee baarlamaankiisibuu ukala dhantaalan yahay xaqiiqatan marka weli horta waa jiraan dhibku waa jiraa oo siyaasiga ah kii unbaa hadda waxaa soo raacay midkan gobolada kan goboladuna waa ka culays badan yahay kan hadda siyaasadii hore la arki jiray maadaama ari dibad iyo gudo iyo agtarab fara badan oo awood fara badan leh oo oo dhinac walba ay ku jiraan marka runtii ma islihi aniga arrintaas ayadaa khilaaf waa laga waa laga badbaaday hase ahaatee kan hadda jira oo oo laleeyahay yani ha looga dambeeyo dawladda dhexe waa fiican tahay dawladda dhexena waxaa la rabaa inay iyaduna decentralizationka iyo nidaamka ay ayada laftirkeedu ay ay qayb ka ahaato yani anigu hadda dadka nidaamka federalismka ah inuu meesha ka shaqayn karo aaminsan kamid ma ahi waa gartay doorashooyinka kusoo foolle in badan oo kamid a maamulada laftooda ma isleedahay qayb ayay ka noqon karaan khilaafaadkan oo maamuladu waxay doonayaan in ay dib usoo laabtaan dowladdana waxaa laga yaabaa inay u arkaan inayna gacan ka helin wax dhiba ma laha waana wa wa waa horta arrin jirta by the way oo hadda waxaa aada u riixaya khilaafka waxaa kamid a inay dareensan yihiin nimanka gobolada joogaa inay dawladdu rabto inay kala ceyriso qolo ayaga la shaqayn karta keensato dareenkaasna dareen oo banaan cilaa ka yimid maaha waa dareen kolley wax ay ka jiraan iyaguna marka si ay kaa uga hortagaan waxay bilaabeen inay wax walba dawladda ku qabsadaan marka meesha waxaa dhacday yani in in caqligii caadiga ahaa marka makaalintii dawladda meesha ka maqanaad leedahay wallahi kaalinta dawlad dawladdu xaqiiqatan wa waxay ahayd nimankan inay ku jaalanjigarayso dhinacyada issueska la xiriir arrimaha yani bal matalan amni ha noqoto ama arrimo dibad ha noqota waxyaalaha noocaas oo kalea waxyaala constitutional oo laga doodi karo oo marba dhinac loo jiidi karo oo meel layskaga imaan kara waayo laakiin dawladda dhexe waxay u muuqatay inay rabto inay bedasho oo ay nimankan meesha ka saarto saasay u muuqatay wax badan oo arrintaa lagu taageeri karo oo oo runana way jiraan taas waxaa ka dhashay marka nimankaanuna inay wax alla waxay kaashan karaan kaashadaan wax walba oo ummadda ka dhexeeyana iyaguna ay ay gacanta geliyaan marka arrintaa ayadaa laba extream ayay kala gaartay meeshiina ma taallo hadda cid dhexe oo oo oo wixii war war waxaan aan common sensiga ka fiirino ama aan maslaxada ka fiirino ama aan mabaadi'da guud ee ummadda ka fiirino cid lahaysa hadda ma joogto su-aal kale haddii aan ku weydiiyo inta badan xaaladda hadda soomaaliya ay ku sugan tahay waa dal weli ku tiirsan kaalmada bulshada caalamka marar fara badanna marka laga hadlaya siyaasadda soomaaliya bulshada caalamku waxay aada u xusaan in siyaasaddu ay tahay mid loo wada dhan yahay haddii maamulada jira iyo dowladdu ay sii kala taagnaadaan oo khilaafkan uu sii jiitamo ma isleedahay dhinacaas laftirkeeda dhibaata ka dhalan karta oo soomaaliya kaalmadii ay heli jirtay waxbaa ku iman kara way ku imanaysaa international communitygana hadda qaararka aan ararkay ama aan inta aan ka ka war ogahay su-aasha ah dowladda in lagu dhaliilo ama dowladda dhexe in lagu dhaliilo inay ka booday nidaamkii in cid walba ay kala qayb qaadato xukunka arrintaas ayadaa waa arrin baahsan waana arrin run ah waana arrin loo baahan yahay in wax laga qabto xaqiiqatan ama xag amni ha noqoto ama xag siyaasadeed ha noqoto taas macnaheeda ma aha marka in ay dowladda dhexe ay samayso wixii la dhihi jiray national leadership forum wixii oo oo nimanka dowladaha gobolada ahi ay bedelaan baarlamaanka ama ay golaha wasiirada bedelaan taas ma aha habkii waxaas loo gaari lahaana waxau ka waxau ka guntamaa kalsooni inay jirto oo nimanka goboladuna ay aaminsan yihiin inaan dhib kusoo socon oo aan dowladda dhexe ayaga ku mashquulsanayn dowladda dhexena ay ay ay ay kalsooni ku qabto noocan ma ah oo ay leedahay nimankani goboladaa iyo hadda wixii idinka dhexeeya waad kala xaali karataan taa horta in la abuuraa asalka ah laakiin ayadoon taasi jirin wax ka iman kara meeshaas hadda ama khilaaf dhisaha loo xallin karaa anigu ma waaya su-aal kale khilaafaadkan dadka qaarkii waxay leeyihiin waa wax soo bilowday marka laga hadlayo arrimihii khilaafaadka ka taagnaa dalalka khaliijka ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo dabcan dalka sacuudiga waxay sheegeen in ay kulmeen oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka dheer ee u dhexeeya soomaaliya iyo dalka boqortooyada sacuudi arabiya haddii dhinacaas laftirkeeda laga eego ma laga yaabaa in haddii dowladda iyo dalka sacuudiga ay isku soo dhowaadaan in halkaas wadahadalla ay ka furmi karaan oo maamulada iyo dowladda ay ka wada hadli karaan khilaafaadka u dhexeeya iyo sida xal lagu heli karo so arrintaas ayada ah waxaan isleeyahay waa waa waa baciid yani waa wax yaro fog sababta kow aan uleeyahay waxa waaye prime ministerka hortii sacuudiga waxaa tegay madaxweynaha dhowr jeer mar walbana xiriirkaa laga hadlay waa laysoo fahmay weliba mucaawanaan nooga timid ayaa ayay lahaayeen dowladdu marka sacuudigu hadda gobolada ma xukumaynin oo isagu lama macaamileen gobolada haddayba cid isku xirnaayeen qolyahan kale oo imaaraadkay ahayd maana hadda sacuudigu anagu raadkiisa laakiin maadaama imaaraadka iyo sacuudigu ay isku xulfan yihiin
yani dowladuhu waa kala dano oo ayagoo isku waxyaalo guud ka dhexeeyaan ay haddana kala dana yihiin marka waxaan isleeyahay hadda booqasho midi madaxweynaha oo saddex jeer inay tahay aan umalaynayo ayaa dhacday oo meesha la tegay oo waxbana kama soo naasacdaan marka haddee qoladan aan ka warsugno horta oo ayagu wax ha sheegaan oo ha dhahaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas baan ku heshiinay intaas ayaan toddobaadkanna kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey brofesor afyare cabdi cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli odileh nabadgelyo